aan ku bilowna sidii aad warkeenaba ku dhagaysateen hal askari ayaa ku dhintay saddex kalena oo taliyo ku-xigeenkii booliska gobolka mudug ee dhanka puntland uu ku jirana way ku dhaawacmeen ee dhanka puntland waa kadib markii sida la sheegay guri uu deganaa cabdisiciid cali oo ah wasiirka anraathe wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya la weeraray ciidamada booliska ayaana la sheegay inay weerar ku qaadeen gurigaas oo ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo nabadoon yaasiin cabdisamad iyo odayaal kale halkaas ayaa waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq khasaarihii ka dhashay iyo weliba guud ahaan shaqaaqada ku saabsan magaalada gaalkacyo oo warbixintan nooga soo diray
aad baan uga xumaay horta wixii dhacay gaalkacyo meel aada in loo ilaaliya rabta laba dowladood ka wada jiraan waxyaalaha ka dhacay caawa sida qaabta daran uga dhacayna aad iyo aad baan uga xumahay waxaanan aad uga tacsiyanaya dadkeena allah unaxariisto intii dhaawacu gaartayna allah caafi waana fitno lasoo loo soo xawilay oo aan iyadu ayaan lahayn wax caawa ka dhacay howlgalka ujeedkiisa marka hore muxuu ahaa xogta aan hayo waxa weeye ciidanku inay guddiga amnigu maanta inay soo saareen maxaan ku idhaahdaa go-aan ah inaan siyaasadeed iyo qaybin bulshada ayan gobolkan qaadi karin oo la joojiyo kadibna waxaa la ii sheegay in ay meel afur ay ku samaysanayeen qolyaha shirarkooda ciidanku a tageen oo weliba taliya dhani u tagay boolisku tegey dabeedna xabadna taliy xabad lagu bilaabay waa meel haddee laga rabay in la yidhahdo waxbaa ka dhacay kadibna dad akhyaara odayaalina ku dhaawacmeen ciidanka askari ka midana oo ku dhintay marka dee waxay iska waxun aadiya oo si loo galay oo taliyaha tuu u socday inuu marxaladda meesha ka jirta uu ogaado ama wax ka bedelo gobolkana waa og tahay oo de howlgal joogto ah ka socdo oo dagaal baa lagula galay argagixiso dagaal baa lagula fidmo oo dhan dagaal galay adkey dagaal baa lagula galay qabiil iyo kala qaybin dagaal baa lagula galay siyaasado guracan waa meel intaasoo waxyaala kasoo kabanaysa sasatiifna ah marka kaalintii laamaha amnigu marka ay tageen oo go-aankii guddiga amniga ay qaateen oo meeshii tageen dee dadkii rabay inay fidnada huriyaan baa maogtahay bahashii ku dhex jiray oo horaa looga huriyey ma waxaa jiray cabsi maamulka gobolka iyo laamaha amniga ay ka qabeen shirar siyaasadeed oo ka dhaca gobolka kuwa oo khalkhal siyaasadeed ka abuura gobolka iyo xaalado ammaan darre dhibaatada dhacday oo dhan kulligeed waxaa iskale ninka wasiirka arrimaha dibadda ah oo lasi two years anigo aan gobol guddoomiyeedka ah xumaantaa ka shaqaynayay markaan ciidanka reform ku samayn muu naga kala sooco lacag siiyo federaal baa kamid tihiin abaarihii hadda gargaarka loogu talagalay dowladda federaalka ee halkan laga qaadiyo hilaal axmed ay bixisay oo wasaaradda gargaarku ay sii dhiibtay isagoo wasiirka isticmaal uu qabiil dad ku kala qaybiyo odayaal gaar oo wuxuu sii dhiibay waxaan macno lahayn oo guddiga abaaraha gees ka mashay fidnadan hadda socotay odayaashan iyo lacag qaybintan iyo waana ogno isagaa ka sameeyey wixii meeshaa ka dhaca mas-uuliyadda dhammaanteed isagaa qaadanaya waana lagula xisaabtanaya qof cidlo la aadi kara inta ummadda fidno iyo xabad ka dhex rida ma jiro gobolkan annaga dhil dhil iyo naf iyo maal iyo wakti iyo baana galay umana ogolaan qofna inuu la dhex tago dadkii walaalaha ahaa oo intaasoo dhibaato kasoo biskooda inuu fidmo la dhex tago cid loo ogolaanayo cid ku ammaan helaysa inuu waxa noocaas ka shaqeeyaana ma jirto dibadda federaal wasiirka arrimaha dibadda gudoomiye waxaad u jeedisay eedeyn culus inkastoo ka v o a ahaan aanan haynin caddayn muujinaysa in arrintaa uu ku lug leeyahay haddana xiriir aan la samaynay nooma suurta gelin maxaad caddayn u haysaa in wixii ka dhacay gaalkacya uu ku lug leeyahay ama ka dambeeyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya idinka dee caddaynta dadkaad ka heshaane kuma wataan caddaynta dhan annaga ka shaqeyno mas-uuliyiin gobolka shaqeysa halka iyo dadka ka warqabna waxa soo gala iyo sida wax loo soo geliyo oo xogta hela marka caddayn buuxdaaba looba hayaado maba maba khaldanaba burum laba kun iyo laba ilaa xilligan inta ka dhexleh oo la taliyaha amniga madaxweyne farmaajo ahaa ninkaasi wuxuu ka shaqaynayey fidmada gobolka dadkeeda in ka horta aad buuna ugu dhex jiraa odayaashuu dhex galaa ciidankuu dhex galaa bulshada qaybo kamid uu dhex galaa waxaan xumaanahayna kamaba shaqeyba waa nin dadkana inuu gobolka soo jeedo oo magac ahaan gobol ka soo jeeda matoor shaydaana saaran yahay gudoomiye wasiirku maadaama uu ka soo jeedo gobolka mudug sow xaq uma lahan in kulamo uu la qaato qaybaha bulshada iyo waxgaradka gobolka cid u diidanaba ma jirto kulamo gaara iyo iyo dadkiisa inuu la kulmiyo dadka la joogo laakiin hadde wuxuu hadda u fadhiyo u joogaa fidmaa hadda shaqadaas wasiir arrima dibad gaal ayay ka taallaa doorashadii lagu kala teg oo laga soo kala tegayo baarlamaanadii waata hadda baarlamaanka la doortay siyaasad kaloo gaalkacyo taallaa ma jirto wasaaradda arrima dibadda federaal buu joogaayo la rabo inuu ka shaqeeyo daga arhayso joogaa maxay tahay qaraaba iyo carruur degana ma jirto carruurtu waa diaspora dibadday u jirtaa markii hore jawhar buu ku dhasho aabbihi hooyadii midnama deganayn meeshu wuxuu joogaaba maxay tahay hadduu sidna u tegin waabay iska muuqataa sidna ba u tegin wax iyo dadkaa inuu iska horkeeno iyo xadra inay dhacaan ah isaga unbay ku dambaynaysaa mas-uuliyadda isagaa iska leh isagaan lagala xisaabtamaya isagaana ciqaabteeda gacanta la gelaya howlgalka guddoomiye waxaa qaaday ciidamada booliiska gobolka mudug ee dhanka puntland xilli wasiirka arrimaha dibadda iyo odayaal iyo waxgarad ka tirsan gobolka ay ku kulansanaayeen guriga uu degan yahay wasiirka marka yaa qaadaya mas-uuliyadda weerarkaasi oo ciidanku inuu goob tagiyo inuu guri tago xabad lagu rido xagee ku banaan tahay ciidanku gurigu rabuu karaa gurigu rabuu geli karaa ciidanku amniga gurigu rabaa ka shkiyu geli karaa qofku rabuu soo xiri karaa meeshay rabaan bay geli karaan ciidanku iyaga amniga u xil saaran yaa yidhi guriga haddii ciidanku galo waa dembi xabadha lagu rido maadaama guriga ciidamadu tageen guri mas-uul degan yahay oo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka so xaq uma lahayn in marka hore ogeysiin iyo wax aad bixisaan yaa yaa ku yaa ku guri mas-uulka hayn baa gobolka ka jira gobolka mas-uuliyad buu leeyahay gobol gudoomiye gobol iyo gudoomiye degmo iyo maxaan ku idhaahdaa gudoomiye taliyo qaybeed iyo maxkamaday leeyihiin qofka meesha joogaa marka inuu dawladda meeshan marti u noqdaa kuwa amnigiisa sugaan iyagoo ciidanka siiyaan yaa xagee ka imanaysaa in waryaama waxaa iman karta in ninna wuxuu raba gobol ka sameeyo nin isagaa la dhashayna wiilkiisa la qisaaso tiirman karta ma socon wax soconaya ma aha cidniga yeelayaan qof alla qofkii isku daya gobolka in wax qaldan ka sameeyo nafya dhiig baa naga gashay dariiqi shaawa mareen baanu marsiinaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare oo arrimihii ka dhacay magaalada gaalkacyo uga warramayay wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa inaannu isku daynay inaan la xiriirno wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisiciid muuse cali laakiin wuu ka cudur daartay inuu waraysi bixiyo